waxaan joogaa tuulada la yidhaahdo daadley ee garbaaray u jirto afartan kilomitr ee dhanka galbeed kadib tayaada joogaa tuulada xilli roobkadan soo dhaafnay oo abaar badan soo maray roobkan wuu ku yaraay biyahana hadda waa ilaah meel tagog ayaa laga cabjiray tagogan way go-een meel hadda xaarxaar ilaa laba mitir saddex mitir loqood camal baa hadda biyo laga soo dhurtay ha biyaha marka hadda waxaa weye ilaa iyo hadda labaatan beri camal biyo hadda waa sida iyadana lagu leelyahay foosada biyaha waa sideetan kun oo shilin soomaaliya doolar ahaana afar doolar ah ma awoodaan mana awoodi karaan xataa adduunyada dadkan ku tiirsanaan adduunyadana neef suuq leh oo adduunya neef adduunya laga gadanayo ma jira neefka ugu badan ugu badan oo la yidhahdo lacag buu galay waa shan boqol oo kun oo shilin soomaaliya foosada biyahana waa sideetan kun adiga waad garan kartaa markaa farqiga u dhexeeya ama inta dhibaatadaas ay dhanta baaxadeeda waxay ka heli jireen togoga markii sanada ay fiicanta biyaha ay maraan togoga ayaa meela waxay laan jireen biyaha reeba oo garbaal la yidhaahdo garbaashaas ayay dadka ka cabi jireen biyaha waxaa sababaa sanadii oo yaraatay oo biyo roobo fiican oo biyo marinin sida dabley buraa qabiida godey ilaa rees qodo dooxo burcaro maaykaa reebi maadaama ay kuwaas usii daran yihiin waxaa weye wax biyo oo wadankaas ka jira hoose male dadkii deegaankaas deg jirana waxayba naga jiraan soona ceelcado iyo dugshariif waxay waayaameen meesha la yidhaha yaaqlo iyo dhadhaable iyo qabri xaaji halkaas ayaa u dabaar meesha hadda biyahaas laga soo dhaamiyo ilaa iyo sideed kilomitr weeye sideedaas kilomitr go-aanbaad waa lix iyo toban kilomitr taasubaa karetooyin baa saa ku keena biyaha sideed kilomitr oo jirta ayaa hadda biyaha noogu dhow oo hade waxaa de oo laga batay oo hataa biyo caagaana noo jirta kilomitr go-aan baad marka lix iyo toban kilomitr malaha riidina male gacmeedya oo hadda oo mawax oo heegaha qodeen oo hore usoo qodeenna ma jiraan wax aal gacmeed ma waxaan la faagsaago oo maanta saddex beri marka laga cabo guri oo laga tago oo meel kale sii saago wax sidaasay wey ilaa iyo meesha horta ilaa shan boqol oo qoys ilaa lix boqol oo qoys ayaa degan hadee qoysaan marka la rogo ilaa iyo kun iyo shan boqol oo ruux ama kun iyo toddoba boqol oo ruux marka hadda saa loo waxaa ka dhalan kara hadda naftooda waxaa ka jira cudurro fara badan oo ilaha ka maqaataas malaariyada iyo shubanka iyo hordabka waxyaalo fara badan oo hadda ka jira mar haddii biyaha ay wasaqoodaan adee cudur muhimaadaya oo xagga nadaafadana waa la midoo sidoo kaleeto nadaafad xumin baa imaanka haddii wasaq ay timaado cudur intay wasaq ku jirto buu cudurna ku jiraayo sanitation ballaaran ee hadeehayadii wax gacan laga siiyana ma hayo biyaha lacadaayana wasaqayo biyaha maadaama ay wasaqoodaan awoodta dadkaan intuu ku yimaado ku korkarina xataa aan la haynin marka cudurada saas ay u dilaaci karaan waxaan baan u jeedinaya hay-adaha samafalka caalamka iyo iyo hay-adaha caalamiga inay gacan si degda gargaarkaba ina gacan lagala siiyo